ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixii labaatanka bisha dulqaacda sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanto isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol afartan iyo koobaad oo xidhiir ah nusratu lislaam walmuslimiin oo burkina faso ka fulisay weeraro lagu dilay ku dhowaad boqol askari imaarada islaamiga ee afghanistan oo soo saartay qaraar mamnuucaya dawarsiga lacagana u qortay dadka danyarta ah sodomeeyo qof oo dhimashiyo dhaawac ku noqday duqaymo yuhuuddu ka geysteen dalka suuriya iyo malcamadaha qur'aanka oo nayjar u ah astaan lagu garto iyadoo muslimiinta dalkaas ku nool ay ka hortageen iskudayadii gumaystaha faransiiska uu ku doonayey ciribtirka barashada qur'aanka kariimka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol afartan iyo koobaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxayna la socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوف.
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo isniin ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol afartan iyo koowaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xog ku galle ay geysteen ciidamada maamulka yuhuudda dagaalo lagu jebiyey askarta ciidamada sahaynada yuhuudda iyo maamulka sahaynada oo aqbalay heshiiska laga hirgelin doona khaza war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan afar dhacdo waxsoo quxuushlim ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana ku shahiday dad gaaraya lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol labaatan iyo afar kale waxaana intooda badan xasuuqyadani martigelinayay deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka ee magaalada khaza waxa ay warbaahinta u sheegeen in burburka guryaha lagu duqeeya muqayimka jabaaliya iyo sidoo kale deegaanka beytlaahiya ay ka soo saareen shuhaado gaaraya boqol iyo labaatan ruux waxayna sheegeen dhacdooyinkan ay ka mid yihiin dhacdooyinka laga diiwaan geliyo meelaha ay ka baxaan ciidamada yuhuudda ee marinka khaza tanina waxay imaanaysaa iyadoo jimcihii ciidamada yuhuudda ay iskaga baxeen waqooyiga khaza duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee alurabiyan ee ku yaala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza waxaa ku shahiiday saddex ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale waxay duqeeyeen ciidamada yuhuudda goob ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiinna oo ku taala xaafadda almisbaax ee waqooyiga magaalada rafaax waxaana duqeyntaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah xaafadda sacuudiya ee ku taala isla magaalada rafaax iyana waxa ay yuhuuddu ku beegsadeen guri ay degan yihiin dad shacab ah waxaana halkaasi ku baxay qaar badan oo ka mid a dadkii deganaa gurigaasi isbitaalka shuhadaa ulaaqsa ee diidilbalaax waxaa la geeyey lix ruux oo shuhado ah kana kooban dumar iyo caruur kadib duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka albureej ee bartamaha marinka khaza mandiqada abuuxalwa ee bariga magaalada rafaax waxayna si barira u beegsadeen yuhuudda dad barakacyaal ah oo deganaa mandiqadaasi waxaana duqeyntaa ku shahiiday laba ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kale waxaana intaa dheer oo ay shan ruux ku shahiideen duqeyn ka dhacday mandiqada azuweyda ee magaalada khaza madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah oo ku taala xaafadda azituun ee bariga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeyn xoogan oo gallaafatay nolosha tobanaan ruux oo shacab ah iyadoo ay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwo kale oo tirabeel ah waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ku garaaceen xaafadda asabar ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaa ku shahiiday afar ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo badan laga soo bilaabo subaxnimadii maanta ilaa iyo iminka duqeymo xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza waxaa ku shahiiday dadgaaraya labaatan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan magaalada diililbalax waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weerar rasaaseenna oo gallaaftay nolosha dad badan oo reer khaza ka mid ah iyadoo sidoo kale weerarka ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac mandiqadaha kale ah almiqraaq deydilbalax iyo sidoo kale tallalhawa waxa ay yuhuuddu ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana duqeymaha madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun afar boqol soddon iyo sagaal ruux halka ay dhaawacduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo toddoba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan marinka khaza dhanka kale waxa ay sheegtay wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta in ciidamada yuhuudda ay xukugalle ka geysteen deegaano badan oo ku yaala daanta galbeed ee ku hor jira gumaysiga maamulka yuhuudda waxayna deegaanada ay weerareen ku dhibaateeyeen dad badan oo shacab ah deegaanka dowraan ee galbeedka kaga beegan magaalada alqaliil waxay ciidamada yuhuudda ku xidheen toddoba dhalinyaro oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhaqan kadib markii ay ciidamada yuhuudda magaaladaasi soo galeen kana fuliyeen weeraro kala duwan waxaana ciidamada yuhuudda iyo dhalinyaradani dhex maray isku horimaadyo xoogan oo ay dhalinyaradan iskaga cabinayeen dulmiga ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale weerar xukugalla ay yuhuudda ku qaadeen magaalada naabolis ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka fuliyeen falal xadgudub ah iyagoo ciidamada yuhuudda ku dadaalayay in ay gudaha magaalada soo galaan dadka yuhuudda ee xoogga lagu deegaamiyey dhulka muslimiinta ee falastiin si halkaas ugu sameeyaan caadooyinkooda talmuudiga deegaanka xawsaan ee galbeedka magaalada beytlaxam waxay ciidamada yuhuudda ku qaadeen howlgalle ay ku beegsanayaan islamarkaana ay ku baadigoobayaan dhallinyarada falastiiniyiinta iyagoo qaaday weeraro isxigxiga oo ay ku beegsadeen dhallinyaro badan oo magaalada ku dhaqanaa waxayna xidheen ciidamada yuhuudda qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada dhanka kale waxaa ciidamada muqaawamada iyo askarta yuhuudda deegaano badan oo dhacamarinka khaza ku dhex maray isku horimaadyo laysku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan iyadoo ciidamada yuhuudda laga dilay askar badan kuwa kalena laga dhaawacay waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada hawayaal ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala muqayimka yabnaa ee magaalada rafaax sidoo kale waxay beegsadeen muqaawamada gawaari mikraafa iyo kuwa cagafcagafta oo ay ciidamada yuhuudda u adeegsadeen burburinta guryaha dadka rayidka waxaana gawaaridan ay ciidamada muqaawamada ku beegsadeen gantaalka t b g waxaana gebiyaan basbeelay gawaaridaasi iyo wixii askara ay saarnaa waxay sidoo kale ciidamada muqaawamadu beegsadeen gaari cagafcagafa oo noociisu yahay d sagaal islamarkaana ku socdaalaya magaalada khaza waxayna dagaalyahanada muqaawamada si wanaagsan u beegsadeen hadafkoodii ahaa gaariga waxaana gebiyahaan basbeelay gaariga halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askara ay saarnaa ugu dambeyntii kaaliyaha ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu ayaa maalintii shalay oo xaddeed xaqiijiyey inay yuhuudda aqbashay heshiiska guud ee lagu joojinayo dagaalka khaza heshiiskan ayaana waxaa soo bandhigay madaxweynaha maraykanka joe baiden iyadoo kooxaha muqaawamada ay hore usoo dhoweeyeen heshiiskan oo ka kooban saddex marxaladood oo lagu soo afjarayo dagaalka khaza hase ahaatee kaaliyaha ayaa ku tilmaamay heshiiskani mid qabyo ah oo dhammaystir u baahan aqbalaada yuhuudda heshiiskan ayaana la sheegay inay timid ka gadaal cadaadis xoogan oo kaga yimid dalalka maraykanka iyo reer galbeedka oo wejigabax iyo ceeb kala kulmay taageerada yuhuudda iyo xasuuqa ay ka geysanaysa marinka khaza yuhuudda ayaa sheegtay inay dagaalka khaza u gashay xaqiijinta laba hadaf oo kale ah inay baabiso awoodda wax iska caabinta reer falastiin iyo soo diinta la-aystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha wax iska caabinta reer falastiin hase ahaatee toddoba bilood oo dagaalla kadib labadaas hadaf midkoodna kuma guulaysan yuhuudda waxayna arrintaas niyadjab ku riday dowladihii taageerayey oo u arkay natiijada ka dhalatay dagaalkaasi ay tahay oo keliya xasuuq lagu laayay soddon iyo lix kun oo falastiiniyiin ah يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinayaa walaalkeen maxamed ciise bismillaahi araxmaan iraxiim mahadsanid walaalka dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobka aan maanta idinkugu haynana waxaa ka mid ah diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo xooggan oo khasaare dhaliyey ka fuliyey dalka suuriya wararka ka imaanaya waqooyiga dalka suuriya ayaa tilmaamaya in aroornimadii hore ee maanta oo isniin ah ay diyaarada taabacsan maamulka yuhuudda duqaymo silsilada ah ka geysteen deegaano dhacduleedka magaalada xalab warbaahinta nidaamka nuseeriyada ee taabacsan ayaa soo warinaya in duqaymuhu ahaayeen kuwa culus oo soo bilowday saqdii dhexe ee habeenkii xalay islamarkaana soo gaaray waa berigii hore ee maanta oo isniin ah ayna dhaliyeen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa waxay si gaar ah u beegsanayeen xarumo iyo saldhigyo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad shiico ah oo taabacsan dowladda iiraan waxaana sidoo kale duqaymuhu saameeyeen dad shacab ah oo degnaa deegaanada martigeliyey duqaymaha warbaahinta nidaamka nuseeriyada waxay soo wariyeen in ugu yaraan toddobiyo toban ruux ay ku dhinteen duqaymaha ay diyaaradaha yuhuudda ka geysteen gobolka xalab halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen shan iyo toban kale waxaana suuragal ah in khasaaruhu intaa kasii bato sida ay sheegayaan goobjoogayaal qaar meelaha duqaymaha diyaaradaha ku beegsadeen waxaa ka mid ah warshad macmal ah oo dhalaalisa naxaasta taasoo ku taala deegaanka xayaan ee dhaca waqooyi galbeed ee magaalada xalab ee waqooyiga suuriya toban maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale diyaaradaha maamulka yuhuudda ay duqaymo ka geysteen magaalada banyaas ee gobolka dhardhuus ee xeebaha suuriya halkaasoo ay ku dhimatay gabar yar sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toban ruux sida ay tabiyeen warbaahinta nidaamka nuseeriyada sanadkii tegey maamulka yuhuudda ayaa boqolaal duqaymo ah oo badankood loo adeegsaday diyaarada daroon ah waxay ka fuliyeen dalka suuriya iyagoo tilmaamaya inay ka qayb yihiin tallaabada ay talaabiibku doonayso inay ku yareyso wujuudka militari ee shiicada ku leeyihiin dalka suuriya horaantii bishii abriil ee sanadkan ayay yuhuud yahuudda duqeyme ay ka geysteen qonsuliyadda iiraan ee magaalada dimashik ee caasimada suuriya waxay ku dileen la taliyaha militariga oo shiico ah teheraan ayaana weerarkaasi ka bixisay jawaab usoo jiiday jasjas badan kadib markii dhowr gantaal oo aan hadafkooda xaqiijin ku tuureen deegaanada falastiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda dhinaca kale jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa dalka burkina faso ka fuliyey weerar laayaan ah oo ka dhan ah ciidamada waddankaas maalmihii lasoo dhaafay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa silsilada weerar ah ka fuliyey dalka burkina faso kaasoo ay ku beegsadeen ciidamada milatariga ee waddankaas weerarada ayaa si gaar ah lagu qaaday saldhigyo ay degan yihiin ciidamada burkina faso waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhabarka loogu saariyey askarta xukuumadda burkina faso mu'asasada azalaaq ee ku hadasha afka nusratul islaam walmuslimiin ayaa baahisay war saxaafadeed wata sawiro cadeymo ah oo ku saabsan dagaalada ay ciidankooda ku qaadeen iyo khasaaraha ay geysteen meelaha ay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin weerarada ka geysteen waxaa ka mid ah saldhig ku yaala mandiqada lagu magacaabo kogo oo dhacday koonfurta gobolka kufilogo halkaasna waxaa ka dhashay khasaare culus oo soo gaaray ciidamada burkina faso sida lagu sheegay bayaanka azalaqa waxaa weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada milatariga burkina faso iyadoo lagu soo furtay sahnado kala duwan oo ay ka mid yihiin gawaarida gaashaaman ee qoryaha lagu xiro soomaalidana cabdibilah u taqaano ugu yaraan shan gaari oo nooca ciidamada ah kuna rakiban yihiin qoryaha dhishiikaha labi afartan qori oo ak ah lix bkm ah iyo hub kale kala duwan ayaa ka mid ahaa sahnadaha hubka ee gacanta u galay dagaalyahanada nusratul islaam almuslimiin ee ka howlgala dalalka dhaca saaxilkii saxara afrika weerar kale oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo jambanga oo ka tirsan waddanka burkina faso waxay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ku dileen ugu yaraan kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dalkaas sida la sheegay warar ka soo baxay mu'asasada azalaqa waxaa howlgalkaasi lagu furtay toddoba iyo toban qori oo ak ah shan bkm ah iyo laba r b g ah iyo qoriga hoobiyaha ee loo adeegsado duqeymaha xarumaha iyo saldhigyada ciidamada weeraradan kadib ciidamada burkina faso oo isku dayayey inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan ayaa la kulmay weerar jidgal ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo dowri halkaasna waxaa ka dhashay khasaare kala duwan ugu yaraan siddeed askari ayaa goobta looga dilay ciidamada burkina faso waxaana laga furtay shan mooto siddeed qori iyo qalabyo kala duwan dibna ayayna uga laabteen goobihii ay kasoo duulaan tegeen iyagoo aan xaqiijin wax hadaf ah nusratul islaam walmuslimiin waa jamaaco jihaadi ah oo taabacsan urur weynaha alqaacida waxaana ay ka howlgashaa waddamo ay ka mid yihiin maali naajar burkina faso iyo kuwo kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika sannadihii ugu dambeeyey waxay jamaacadu xaqiijisay guulo waaweyn iyadoona jilbaha u aastay xamalaad ay soo qaadeen reer galbeedka oo ay horkacayso dowladda faransiiska in ka badan toban sano oo jihaad ah kadib dowladda faransiiska iyo guud ahaan reer galbeedka ayaa ka jilbalaabtay mandiqadan deegaano badan oo ka tirsan dalalkan ay ka howlgasho jamaacad nusratul islaam almuslimiin ayaan ah kuwa xor ah oo lagu maamulo shareecada islaamka ugu dambayntii imaarada islaamiga ah afganistan ayaa mamnuucday dadka shaqada ka dhigta dawarsiga iyadoona biil u qortay dadka ay duruufta ku qasabtay arrinkaas wareegta uu ku saxiixan yahay amiirka imaarada islaamiga afganistan mowlaawi hibatullah ayaa dalka afganistan loogu mamnuucay dadka shaqada ka dhigta dawarsiga ee soo istaaga waddooyinka iyo goobaha isku imaatinka ah imaarada islaamiga ah ayaa sheegtay in guddi loo xilsaaray arrintan ay bilihii ugu dambeeyey ku howlanaayeen diiwaangelinta dadka dawarsada ugu dambayntiina ay soo kala ogaadeen intay duruuftu badday iyo inta shaqo ka dhigatay arrinkaas waxaa gebi ahaanbaa la mamnuucay dadka shaqada ka dhigtay dawarsiga in mar kale lagu arko waddooyinka iyagoo arrinkaasi ka howlan iyadoo la siiyey dowlad wacyigelin ah oo la xiriira halista ay leedahay arrintan taas beddelkeeda waxaa la diiwaangeliyey oo biil bil walba ah loo qoray kumanaan ruux oo duruufuhu noloshu ay ku qasabtay inay dadka wax weydiistaan magaalada kaabul oo keliya ayaana laga diiwaangeliyey siddeed iyo toban kun oo ruux marka laga soo tago biilka loo qoray dadkan ay duruufuhu badeen in dadka kale ay wax weydiistaan ama waddooyinka ama masaajidada soo istaagaan waxay imaarada islaamiga xarumo waxbarasho u furtay carruur yaryar ee iyaguna dawaarsadaa dalka afganistan ayaa labaatankii sane ee ku hos jiray gumaysiga maraykanka iyo xulafadiisa waxay dadku ku noolaayeen xaalad liidata oo xagga nolosha ah iyagoona loo garab duubayey dadka inay kaalmo ka sugaan ay adu taabacsan gumaystaha kuwaasoo shaqadoodu tahay inay dadka ka hor istaagaan isku filnaashaha laakiin saddexdii sane ee lasoo dhaafay ayuu dalka ku tallaabsaday horumar lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka
waa hagaag malcamadaha qur-aanka ayaa dalka neyjar oo astaan lagu garto iyadoo muslimiinta dalkaas ku nool ay ka hortageen iskudayadii gumaystaha faransiiska uu ku doonayay inuu ku ciribtiro goobaha lagu barto qur-aanka kariimka warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya dalka nayjar waxa uu ka mid yahay waddamada dhaca galbeedka afrika dadka ku noolna ay ku tilmaaman yihiin jaceylka diinta iyo naceebka ay u hayaan gumaystaha reer yurub gaar ahaana faransiiska oo inta badan gumaysi ku qabsaday wadamada saaxilka iyo saxaraha ee dhaca galbeedka afrika mid ka mid a astaamaha ay caanka ku yihiin guud ahaan muslimiinta mandiqadan ku nool si gaar ah reer naijer waa jaceylka qur-aanka iyo weyneynta ardayda heer malcamadaha lagu barto qur-aanka kariimka lagu tilmaama astaamaha dal ahaan iyo dad ahaanba lagu yaqaano reer naijer culimadii muslimiinta iyo mujaahidiintii halyeeyada ahaa ee mandiqadan kasoo baxay ayaa dhiig iyo dheecaanba u horay difaacidda malcamadaha qur-aanka kariimka oo uu gumaystihii faransiiska beegsanayay uuna arkayay goob ay kasoo baxaan dhalinyarada gumaysidiidka ah faadima axmed oo bare ka ah madaraso lagu magacaabo faranko arab ahna kormeeraha qeybta imtixaanada ee xafiiska jaamacadda al-imaam maxamed bin sacuud ee niyaami ayaa tilmaamaysa in hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee cuhmaan bin foodiyo uu ahaa ninkii aasaasay nidaamka malcamadaha iyo xalaqaadka ee naijer iyo nigeria waxa ay tilmaamaysaa iyadoo hadalkeeda sii wadata in khaliifkani oo hogaaminayay mid ka mida mamaaligtii qabaa'ilka hoosa ee galbeedka afrika uu culimada u caleema saari jiray hogaaminta qabaa'ilka taasoo dhiiro gelisay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada maadaama ugaaska iyo horjoogaha qabiilka uu yahay qof caalim ah waxaa booska ku dheggan gurigiisa looga dhisi jiray masjid iyo goob waxbarasho oo u gaar ah in lagu barto qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu daraaseeyo culumta kale ee shareecada qarniyo xiriir ah ayay mamaaligta hawse ee muslimiinta ahaa xajisteen dhaqankan wanaagsan iyagoo weliba ku tallaabsaday horumar hor leh oo lagu dhiiragelinayo barashada qur-aanka kariimka kaas oo ah in arday kasta oo xifdiya qur-aanka kariimka loogu abaalgudi jiray in masjid iyo goob waxbarasho looga dhiso guriga uu degan yahay meel ku dhegan halkaasoo uu kasii wado faafinta cilmiga sharciga ah tani waa midda keentay in culimada kasoo jeeda mandiqada galbeedka afrika ay tiradooda iyo tayadooda aada u badato xaalkuna sidaasi ayuu kusii socday ilaa horaantii qarnigii tegay markaasoo uu mandiqadu ka dhacay isbeddel weyn oo ka dhigan gumaysigii faransiiska dowladda faransiiska oo ilaa iyo hadda ka mida dowladaha kaalmaha hore kaga jirta la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta ayaa mandiqada galbeedka afrika oo ay naijer ka mid tahay waxa ay ka geysatay gaboodfalla xanuun badan oo ka dhignaa la dagaalanka qur-aanka iyo ehelkiisa mid ka mida dhacdooyinka ka dhacay mandiqadan muslimiinta ku noolna ay sheeka ahaan ay isdhexal siiyaan waa tallaabo guracan oo uu ku kacay mid ka mida madaxweynayaashii soo maray dalka faransiiska kaasoo isugu yeeray culimadii hogaaminaysay qabaa'ilka oo uu u ballan qaaday inuu siin doono dawo loogu talagalay daacuunka markii ay culimmadu isku yimaadeen dhammaantood ayuu dab qabadsiiyey halkaasna waxaa ku shahiiday tiro badan oo culimmada islaamka ka mid ah tallaabadan ayaana keentay in mandiqada ay isaga cararaan badi culimmadii ku noolaa halka intii soo hartayna ay dhuunteen sida ay sheegaysa al-ustaada faadima oo kasoo jeeda dalka naijer waxa ay leedahay kuma kaaftoobin faransiiska beegsiga culimmada balse waxa ay dab qabadsiiyeen malcamadihii lagu baranayay qur-aanka kariimka oo ay yaaleen kutubta maantana ma haysano maraajic taariikheed oo lagu kalsoonaan karo oo la xiriirta taariikhda naijer ka hor marxaladii gumaysiga laakiin sheekooyinka aan iska dhaxalnay waxaa ka mid ah in falalka lagu beegsanayay ahlu qur-aanka ay ka dagaalameen mashaayiq ay ka mid yihiin cuthmaan bin sambo iyo maxamed al caabid ilaa markii dambe ay shahiideen ayay leedahay faadima oo ah macalimad kasoo jeeda dalka naijer mid ka mid a cadeymaha taariikheed ee muujinaya in mandiqada galbeedka afrika gaar ahaana naijer oo aan hadda ka waramayna ahayd goob ku tilmaaman diin iyo dhaqan wanaagsan waa iyadoo luuqadda carabiga ka ahayd mandiqadaasi midda rasmiga ah ka hor inta aanu gumaystaha faransiiska la wareegin dhammaan mucaamalaadka dalka sida arrimaha ganacsiga go-aanada maxkamadaha iyo wixii la mid ah waxaa lagu qorayay luuqadda carabiga ama luuqadda hawsa iyadoo la isticmaalayo xuruuf carabi ah waana arrin uu markii dambe si adag ula dagaalamay gumaystaha faransiiska ilaa luuqadiisa uu ka dhigay midda koowaad mid ka mida saraakiishii faransiiska ee yimid mandiqadan ayaa dukumiinti uu qoray sanadkii kun sagaal boqol koob iyo tobankii wuxuu ku sheegay in mid ka mid a caqabadaha ku horgudban gumaysigooda ay tahay luuqadda carabiga maadaama dadka mandiqadan ku nool ay luuqadaani u tahay midda koowaad ee ay ku macaamilaan iyadoo qeyb ka ah iska horleexinta luuqadda carabiga oo ay u arkayeen caqabad hortaagan ayuu gumaystaha faransiiska waxa uu ka hirgeliyey dhulkii uu qabsaday madaaris nidaami ah oo daraasadooda waxbarashada lagu bixiyo luuqadda faransiiska caruurta yaryar ee qabaa'ilka galbeedka afrika ayaana lagu qasbay inay kusoo biiraan maraakistaas laakiin bilowgii waa uu fashilmay iskudaygan faadima oo ka hadlaysa marxaladaasi waxa ay leedahay faransiisku waxa uu albaab albaab u garaaci jiray xaafadaha iyagoo tiro koobaya caruurta ku nool guriga hooyooyinkana way qarin jireen tirada caruurta maxaa yeelay ma jirin cid ogolaanaysa in gumaysto uu waxbaro mana kusii jirta faransiiska oo aan wax xiriir ah la lahayn bulshada markii uu faransiisku arkay inaanay waxba kusoo kordhin awoodda iyo qamcinta uu adeegsanayay waxa uu u weecday siyaasad kale oo ka duwan awoodda taas oo ahayd in ballanqaadyo loo sameeyo caruurta ka qalinjabisa madaarista nidaamiga ee uu faransiisku hirgeliyey inkastoo xooga ay u dhaantay iskudaygii awoodda haddana waalidiinta marnaba ma ogoleen arrinkaas taas beddelkeeda waxa ay caruurtooda u diri jireen dalalka masar iyo suudaan si ay halkaasi uga soo bartaan luuqadda carabiga maadaama xiriir qoto dheer ay luuqadani la leedahay diinta islaamka mar kale dowladda faransiiska waxa ay la timid qorshe kale oo ka duwan kii hore maadaama ay aragtay in luuqadda carabiga aanay dalkani ka go-i karin waxa ay aasaaseen madaariis lagu magacaabo faranka arab oo si wada jir ah loogu barto luuqadda faransiiska iyo carabiga kuwaasoo ilaa iyo maanta ka furan dalka naiger inkastoo dagaal adag ay dowladda faransiiska la gashay malcamadaha qur-aanka lagu barto oo ay leysay kumanaan macalimiin iyo culimo ah haddana weli reer naiger waxa ay ku tilmaaman yihiin barashada qur-aanka kariimka malcamadaha yaryar ama dugsiyadana waxa ay dalku ka yihiin astaan lagu garto magaalada niyaami oo ah caasimada dalka naiger waxaa ka furan boqolaal dugsiyo qur-aan oo luuqadda maxalliga ah loogu yeero maanka randa waxa ayna tallaabadani dib u soo laabatay wixii ka dambeeyey markii uu gumaystaha faransiiska ka baxay dalka naiger oo uu dalku qaatay xorriyad aan dhammaystirnayn arday weliba oo dhigta madaariista waxa uu bishii bixiyaa lacag dhan afar boqol oo lacagta maxalliga ah laakiin waxaa ka duwan kuwa bixiya adeegyada dheeriga ah ee jiifka iyo cuntada oo arday weliba bishii laga raba inuu bixiyo shan iyo labaatan kun oo lacagta maxalliga ah inkastoo madaariistan ama malcamadahani ay ka dhigan yihiin astaan uu dalku leeyahay kuna ammaanan yihiin dadkiisa haddana siyaasiyiintii uu shisheeyuhu u dhiibtay xukunka markii uu ka tegay dalka ayaa culeys ku haya madaariistan iyo macalimiinta dhiga intaba shahaadooyinka ay bixiyaan xarumahan waxbarasho ee lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ayayna dowladdu aqoonsaneen taas beddelkeeda waxaa la aqoonsan yahay oo keliya shahaadooyinka ay bixiyaan madaarista nidaamiga ah ee faransiisku aasaasay waana xaqiiqo muujinaysa inaanay isdoorin gaalkan dirnay iyo kan daarta galayba sidaba uu horay u yidhi abwaan soomaaliyeed ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت